فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyadoo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacad islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraro askar looga dilay maamulka jubbaland ka fuliyey deegaana hoostaga duleedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale deegaanka kudhaa oo ka wada tirsan jubbada hoose waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku aadan weeraradaas iyo qaraxyo lala egtay ciidamada maamulka jubbaland ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo weerar xooggan ku qaaday guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee ka dhisneyd magaalada muqdisho shariif sheekh axmed tafaasiil ku aadan weerarkaas iyo hadallo uu ka soo saaray xisbiga uu ka tirsan yahay ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan waa kuwee waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika xilli dhowaan uu soo idlaabay kulankii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waana sidee xaaladda dhabta ah way ku nool yihiin muslimiinta waddamadaas warbixin ku saabsan ayaad caawa dhegaysan doontaan cudurka koronafirus oo u dhacay maraakiibtii dagaalka ee dowladda maraykanka maxaa ka jira in boqol askari oo amerikaan ah uu durbadiiba gudaha markabkaas kula dhacay waxaan caawa idiin soo gudbi doonnaa saamaynta uu fayraskani ku yeeshay dowladda maraykanka iyo tirada guud ee ciidamada maraykanka ee uu ku dhacay cudurkan oo la shaaciyey kuwaasoo kun kor u dhaafay guddiga masjidka alhuda uu dhismihiisu ka socdo degmada saakow oo dalbaday in muslimiinta ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka iyo mid ka mida culimmada diinta islaamka oo ka hadlay fadliga ay leedahay in masjid dhaqaale lagu bixiyo walaayadii islaamiga ah ee mudug oo soo dhowaysay shirkii dhowaan la soo gebagabeeyey ee looga hadlayey aayaha jihaadka bariga afrika waxaad dhegaysan doontaan mas-uulka ugu sarreeya gobolka mudug oo bogaadiyey shirka qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka dhegaystayaal idinkugu soo gudbi doonaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhow xawareysiyada oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo ku sugnaa qaybo ka mida gobolka jubbada hoose kuwaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadan weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kudha kaas oo saaran xeebta weerarkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay soo dabakaceen askari hore uga soo goostay ciidamadan ayaa waxa ay ku dhaceen kamiin ay u dhigeen ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab weerar daqiiqado kooban socday kadib ciidamadii waa ay kala carareen halkaasna waxaa looga dilay ilaa afar askari halka sidoo kale shan kale laga dhaawacay afarta askari ee lagu dilay weerarka dhabagalka ah qoryihii ay wateen waa laga soo furtay iyaga iyo boosashkooda intii ka firxatay kamiinkana waxa ay ku laabteen halkii ay kasoo duulaan tageen sidoo kale weerar kale oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waxa ay ku dileen ugu yaraan laba askari halka sidoo kale qarax kale oo ka dhacay baarsanguunina ay ku dhaawacmeen laba askari weeraradan ciidamada maamulka jubbaland khasaaraha lagu gaarsiiyey ayaa waxa ay imaanayaan iyadoo maanta qarax xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho ay mujaahidiinta ku dileen madaxii zaadka guutada labaiyo tobanka abriil iyo sidoo kale laba askari kuwaas uu qaraxoodu ku dhacay agaarka tarabuunka ee degmada hodan جئت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaad weli dhegaysanaysaan warbixin ku saabsan waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika iyo muslimiinta dega xaaladda dhabta ay ku nool yihiin waddamadaas ayaa idinku soo maqan balse markan aynu aadno dhanka iyo magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay weerar xoogan ku qaadeen guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee ka dhisneed magaalada muqdisho shariif sheekh axmed gaari ciidanna oo ay leeyihiin booliiska dowladda federaalk ayaa waxa uu gaaray difaacyada koowaad guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd rasaas xoogan ayay la dhaceen oo barta internetka waxaa lasoo dhigay sawiro muujinaya difaacida oo la daldalooliyey iyo sidoo kale qaybo ka mida dhismaha oo ay ka muuqata rasaas xoogan cid wax ku naqatee weerarkan ay geysteen booliiska dowladda federaalk lama shaacin balse war ay soo saareen xisbiga isku sheega himilo qaran ee uu hogaamiyo shariif sheekh axmed ayaa waxa ay sheegeen in tallaabadan ay aad u cambaareynayaan inkastoo aysan sheegin cidda ay ku eedeynayaan wuxuuna weerarkan imaanayaa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay baqdin ku aadan in weerar lagu qaado gurigan ay aad u jirtay دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan warar la xiriira cudurka koronafirus oo u dhacay maraakiibtii dagaalka ee dowladda maraykanka ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu soo jeedinayo wariyaheena salmaan axmed oo ku saabsan waa kuwii waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika iyo xaaladda dhabta ah oo ay ku nool yihiin muslimiinta deggan waddamadan لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ۖ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما
shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu dheliyey hadalhayn ballaaran iyo falcelinno kala duwan waxaana si isku mida ula tacjubay dadka jecel halganka ay hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xitaa kuwa ka soo horjeeda warbixintan waxaan ku soo gudbin doonnaa waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika iyo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta ku dhaqan waddamadaas mustalaxa bariga afrika waxaa si guud loogu yaraa dowladaha dhaca bariga qaaradda weyn ee afrika waxaana si guud bariga afrika u hoos yimaada mandiqado dhowr ah oo ay ku jiraan geeska afrika iyo waadi anniil mandiqad kastana waxaa ku yaala dowlado gaar ah hase yeeshee marka lagu dhawaaqo dowladaha bariga afrika wuxuumaanka dadka gaar ahaan dadka u dhundaloola arrimaha juqraafiga ku soo dhacaya toddoba dowladood oo kale ah kenya yuganda tanzaniya eritreya jabuuti itoobiya iyo soomaaliya haddii aynu ku hormarno waddanka kenya waa dal dhaca dhanka bari ee qaaradda afrika wuxuuna u dhexeeyaa waddamada soomaaliya iyo tanzaniya wuxuu xuduud la wadaagaa waddamo ay ka mid yihiin tanzaniya oo kaga beegan koonfurta suudaan iyo itoobiya oo ka xiga dhanka waqooyi bariga oo ay soomaaliya kaga beegan tahay iyo galbeedka uu ka xigo dalka yuganda magaalo madaxda kenya waa nairobi oo ku taalla bartamaha dhanka koonfureed ee waddanka waxaana masaaxa ahaan dalka kenya lagu sheegaa shan boqol iyo siddeetan kun saddex boqol lixdan iyo toddoba kilomitir laba jibaaran sidaasna wuxuu dalkan kaalinta kontonaad kaga gelayaa dowladaha ugu masaaxada ballaaran caalamka tirada guud ee dadka ku nool kenya waxaa lagu sheegaa konton milyan oo qof sida lagu ogaaday tirkoob la sameeyey sannadkii labada kun siddeed iyo tobanka waxaana soddon iyo shan boqolkiiba dadkaas ay yihiin dad muslimiin ah kuwaas oo badankood dega mombasa laamu iyo dhulka n f d ee ay soomaalidu degaan ingiriiskuna siiyey kenya marka laga hadlo xaaladda guud ee muslimiinta kenya waxay wajahayaan culaysyo amni iyo dhibaatooyin joogto ah oo uga imaanaya laamaha amniga ee dowladda kenya waxaana si gaar ah loo bartilmaameedsadaa culimmada muslimiinta aqoon-yahanada iyo dadka waxgalka u ah bulshada muslimiinta waxaa gacanta dowladda kenya ku baxay culimo caan ka ahaa waddankaas oo faafin jiray diinta islaamka kuwaasoo ay ka mid yihiin sheekh cabuud rogo sheekh makabuuri iyo daaciga samiir khaan
ساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة ومن iyadoo ku marmarsiyoonaysa la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada ayay dowladda kenya fulisaa howlgallo amni oo ka dhana dadka muslimiinta waxaana meydadka dhallinyarada muslimiinta iyo ciidamada kenyaati uu dilaan lasoo dhigaa waddooyinka
There are threats from the police, uh, of course, uh, mainly the anti-terror police unit.
waxaan la kulannaa handadaad nooga timaada dhanka laamaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxay kooxdaas geysatay dilal qorshaysan oo ka dhan ah culimmadeenna iyo walaalaheenna naloolama dhaqma inaan nahay muwaadiniin balse waxaa naloola tacaamulaa inaan nahay muwaadiniin ku jira derajada labaad sidaad arkaysaanna muslimiinta waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan
marka laga soo tago dadka muslimiinta ee dowladda kenya dishay waxaa jira kumanaan kale oo ku xidhan xabsiyada kuwaas oo la kulmaya tacdiyaad joogto ah islamarkaana aanay jirin wax maxkamad ah oo lasoo taagay dhulalka muslimiinta iyo khayraadkooda ayaa si xooga lagu qaataa waxaana aseendooyin iyo guryo waaweyn oo ku yaala embakatoni la siiyey dad nasaare ah walow ay hadda badankood halkaas ka barakaceen cabsi ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan howlgallo lagu beegsaday nasaarada ka fuliyey halkaas dhowr jeer waxay dowladda kenya dab qabadsiisay suuqyada waaweyn ay leeyihiin dadka muslimiinta waxaana arrinkaas looga gol leeyahay in lagu dabarjaro dhaqdhaqaaqa ganacsi ee muslimiinta si ay u noqdaan dad dawarsada una fududaato in diintooda ay shilimaad yar dhaafsadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka jawaabaysa tacdiyaadka ay geysanayso dowladda kenya ayaa fulisay silsilado weerara ah oo ka dhacay gudaha kenya kuwaasoo ay ka mid yihiin weerarkii westgate kii jaamacadda gaarisa howlgalladii embekatoni weerarkii fortin riverside ee magaalada nairobi iyo kuwo kale
tumeleta misiba yenu jichimbeni makaburi yenu imefika imeshati tupo ndani ya miji yenu tumeleta misiba yenu jichimbeni makaburi yenu itoobiya waa dal ka mid a waddamada dhacbariga afrika si gaar ah mandiqada geeska afrika waxaana dalkan masaaxa ahaan lagu qiyaasaa hal milyan boqol iyo afar kun saddex boqol oo kilomitir laba jibaaran dadka ku noolna waxay kor u dhaafayaan boqol milyan oo qof oo badankood ah dad haysta diinta islaamka caasimadda waddankan waa adis ababa waxaana xabashada waddankaas deggan ay nasaarada wakiil uga ahaayeen dagaalada lagu hayo muslimiinta ku nool geeska afrika dagaaladii dhex maray imaaradihii muslimiinta geeska afrika iyo nasaarada xabashadana waxaa loogu laaban karaa kutubta iyo barnaamijkii dhulkii awowyaasheen yaa soo dhicin doona ee idaacaddii islaamiga alfurqaan ka diyaarisay taariikhdaas itoobiya waxay xuduud la leedahay waddamo dhowr ah oo dhaca bariga afrika waxaana ka mid a eritreya oo ka xigta waqooyiga halka waqooyi bari ay kaga beegan tahay jabuuti oo sal ahaan gumaystuhu ka gooyeen soomaaliya koonfur waxaa kaga beegan etoobiya dalka kenya halka galbeedkana uu ka xigo waddanka muslimka ee suudaan bari iyo koonfur barina waxaa ka xiga soomaaliya waxaana itoobiya ku nool qowmiyado badan oo kala diin ah tigreega iyo amxaarada oo ah dad tiro yar marka loo eego qowmiyadaha kale ee muslimiinta ayaana waddankan hoggaankiisa gacanta ku haya عصفت بنا الأهواء والأوزار عصفت وعلت سمانا ذلة وصفت marka laga hadlo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta etoobiya waa mid cakiran mana haystaan xuquuqda yar ee muwaadininimada ciidamada ammaankana waxay qaadaan howlgallo ay si gaara ugu beegsanayaan dadka muslimiinta ah dabayaaqadii bishii diseembar ee sannadkii labada kun sagaaliyo tobanka dad nasaare ah oo taageero ka helaya booliiska etoobiya ayaa dab qabadsiiyey saddex masjid oo ku yaala magaalada moota ee gobolka amxaarada waxay sidoo kale gubeen xarumo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ciidamada booliiska ayaana si toosa uga qayb qaadanayay falalkaas wuxushnimada ah taas oo bannaanka soo dhigtay in maamulka uu hogaaminayo abay axmed aanay jirin wax uu kaga duwan yahay maamuladii isaga kaga horreeyey talada dalka etoobiya الكتائب فاتحها الإنذار عار جثى muslimiinta soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysiga ku haystaan xabashida ayaa iyagana wajahaya xaalad adag waxaa la dilaa ragga dumarkana waa la kufsadaa xabsiyo sumcad xun oo waxaa ka dhacaya aan la suraysan karin ayayna xabashadu ka furteen jigjiga iyo magaalooyinka la midka ah halkaas oo lagu jirdilo dadka muslimiinta ee soomaaliyeed maamulka uu hogaamiye mustafa cagjar ee ka amar qaata abay axmed ayaanay jirin wax uu kaga duwan yahay maamulkii cabdi iley waxayna weli muslimiinta ku nool soomaali galbeed ku dhex jiraan xaalad mugdi ah oo aanay kaga bixi karin waxaan ka ahayn jihaadka waddada allah
waxaa lagugu xidhayaa labada lugood katiinad baa lagaaga xidhayaa labada gacanood katiinad baa lagaga xidhayaa si aadan u nuxnuxsanood u dhaqdhaqaaqin soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyey ee marka figta lagu haya gacmaha ayaa laysku xidhaa waa taas hadda saas iigu taalla tan kalena waa sidoo kale badeel baa saa loo dardarayaa sidii gobashii baa marka saa loo fidinhayaa kadib markaa dadkii qofkii oon ka carcarari karin oo labada gacmoodna ka katiinadaysan laba lugoodna ka katiinadaysan baa dabkii lagu gelgelsiinayaa si uu maaragtay ugu gubto oo intuu cabsado waxa laga raadinayo uu sheego
shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ayay ka qaybgalayaashu sheegeen inay aad uga xun yihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta ku nool kenya iyo tacdiyaadka uu maamulka abay axmed ku hayo muslimiinta ku nool etoobiya ka soo qiibgalayaasha shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga afrika waxay tacsi u dirayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo dilal qorshaysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta kenya waxay kaloo aad uga xun yihiin cadowtooyada guracan ee maamulka abiy axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool ethoobiya taasoo ay ugu dambaysay masaajidadii lagu gubay gobolka amxaarada
أوما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين أين ثار yuganda waa dal ka mid a kuwa dhacbariga afrika waxaana bad ahaan lagu sheegaa kun oo kilomitir laba jibaaran xuduudna wuxuu la leeyahay dalkan waddamada kenya tanzaniya koongada dimuqraadiga koonfurta suudaan iyo ruwanda tirada guud ee dadka ku nool waddanka yuganda waxay gaarayaan ku dhowaad afartan milyan afartan boqolkiiba waa dad muslimiin ah inkastoo dowladdu ay aad u yarayso kana dhigto inay yihiin shan iyo toban boqolkiiba tirada guud ee dadka ku nool yuganda inkastoo warbaahintu aanay soo bandhigin xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta yuganda haddana noloshoodu ma ahan mid wanaagsan faqrigana wuxuu ku dhex faafay bulshooyinka muslimiinta maadaama aan loo ogolayn in si xor ay u shaqaystaan kooxo aan la aqoon oo loo badinayo in dowladda yuganda ay abaabulayso ayaa dhowr jeer waxay dilal qorshaysan u geysteen qaar ka mid a culimmada muslimiinta yuganda dilalkaasna waxay ka dhaceen magaalada caasimadda ee kambala iyo deegaanada u dhow waxay taasi keentay in ducaadda muslimiinta ay la soo deristo cabsi ah in la beegsado islamarkaana qaarkood ay hakadgeliyaan dhaqdhaqaaqooda waxaa dhanka kale deegaanada muslimiinta ay degaan lagu dhex daadiyey hayda tansiiri oo kirishtaanka ku dhex faafinaya bulshooyinka muslimiinta iyagoo uga faa'iidaysanaya saboolnimada qoysaska qaar waxaana inkastoo heedaha tansiiriga iskudayadaa samaynayaan ay haddana muslimiinta yuganda ku ammaanan yihiin inay ilaashanayaan diintooda welina ay yihiin saddex meelood hal meel dadka ku nool yuganda tanzaniya ayaa ka mid a waddamada dhacabariga afrika waxaa waddankan oo masax ahaan gaaraya oo kilomitir iskuweer ku nool dad lagu qiyaasay milyan oo qof kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah caasimadda waddankanna waa dodooma gumaystihii ingiriiska oo badi gumaystay waddamada dhacabariga afrika ayaa dalkan oo horraantiisa la odhan jiray sanjibaar la wareegay waxaana uu dadaal dheeri ah ku bixiyey sidii uu dalkan ugu beeri lahaa dad aan muslimiin ahayn oo uu ka soo ururiyey waddamada afrika inkastoo aqlabiyadda guud ee dadka ku nool waddankan ay muslimiin yihiin haddana waxaa jira dadyow kale oo haysta diimo munxarif ah kuwaas oo maamuus ka hela dowladda ka talisa dalkaas ee ku daaban reer galbeedka duulaanka kuwa caalamka islaamka
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسروا eritreya waa dal yar oo isna dhaca bariga afrika waxaa masaaxada waddankan lagu sheegaa oo kilomitir iskuweer dadka ku noolna waa shan milyan oo ruux kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah inkastoo ay jiraan dad nasaare ah oo lagu dhex beeray waxaana talada dalkan gacanta ku haya siyaas afawarki oo ah madaxweyne nasraani ah caasimadda waddankan waa magaalada asmara waxay eritreya xuduud la leedahay waddamada suudaan jabuuti iyo etoobiya xaaladda dhabta ee muslimiinta ku nool waddankan waa mid liidata kumanaan ruux oo ka mid a muslimiinta ayaa ku jira xabsiyada dadka muslimiinta ahna waxaa lagu qasbaa inay dhaqangeliyaan nidaamyada cilmaaniga ee ka hor imaanaya diinta islaamka dhammaadkii sannadkii ka dowladda eritreya ayaa amar ku siisay maamulka madarse islaami ah oo lagu magacaabo addiyaa in wiilasha iyo gabdhuhu ay isdhex fadhiisiyaan hase yeeshee waxaa taas ka hor yimid maamulka madrasada dowladda eritreya ayaa markaas kadib waxay xabsiga dhigtay maamulka iskuulka addiyaa oo ku yaala magaalada asmara waxaana tallaabadaasi uga gol lahayd inay ku cadaadiso muslimiinta dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta eritreya xilligan la joogo kama timaado oo keliya dhanka dowladda waxaana waddankan xabsiyo ka furtay dowladda imaaraadka carabta oo barakicisay qoysas badan oo muslimiin ah oo deganaa magaalooyinka xeebaha oo ay ka mid tahay magaalada casab تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد jabuuti waa waddan asal ahaan uu gumaystuhu ka jaray soomaaliya masaaxe ahaan wuxuu gaaraa labaatan iyo saddex kun laba boqol oo kilomitir laba jibaaran wuxuuna xuduud beenaadyo la wadaagaa soomaaliya eritreya iyo etoobiya dalkan wuxuu hadda hooy u yahay ciidamo ka socda waddamo ajaanib ah waxaana saldhig ku leh ciidamada maraykanka shiinaha iyo kuwo kale ismaaciil cumar geelle ayaa isagoo ilaashanaya danihiisa gaarka ah wuxuu waddankan ka dhigay dalka ugu badan ee ay ku yaalaan saldhigyada militari ay leeyihiin dowlado shisheeye ah
كره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب soomaaliya isaguna waa dalkan aynu ku noolnahay ee dhaca bariga qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika waxaa dadka ku nool boqolkiiba boqol ay yihiin dad muslimiin ah oo allah ku sharfay inay hormuud u noqdaan muslimiinta bariga afrika laga soo bilaabo halgankii awowyaasheen axmed gure iyo raggii ka horreeyey ilaa iyo maanta waxay muslimiinta soomaaliyeed ku hogaaminayaan muslimiinta bariga afrika dagaalka jihaadka ee ka dhanka ah nasaarada ay horboodayso dowladda xabashada etoobiya soomaaliya waxay nasiib u yeelatay in laga taago wilaayaad islaami ah oo qalcad iyo difaac adag u noqday muslimiinta bariga afrika sida lagu sheegay bayaankii ka soo baxay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ka soo qaybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood magana u ah qof kasta oo dhibane u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta mar kale waxay soomaaliya nasiib u yeelatay inay martigeliso shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee isugu yimaadeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jira hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka mustawihii ugu sarreeyey ee ka soo qaybgalay shirkan wuxuu ahaa amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda sida uu sheegayo waryaheena cabdilfataax oo idaacaddii islaamiga alfurqaan uga qaybgalay shirkaas waxyaabaha gaarka ii soo jiita waxaa ka mid ahaa een shirka ee heer must- mustawihii ugu sarreeyay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka soo qayb galay sida een amiirka sheekh axmed cumar abuu cubayda dadka qaar ee a- aaraada dhiibanaya ama marka arrimaha masiiriga ah ama marka laga hadlayo arrimaha een saameynta leh sida muslimiinta qadiyadaha taabanaya dadka qaar way ilmeynayeen waxaan arkay mas-uuliyiin ilmeynaya ayaan e, indhahayga ku arkay een waxaan arkay odayaal dhaqameedyo lintu ay ka timid e, ayaan indhahayga ku arkay marka wuxuu ahaa e, shir
والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد haddaba shirkaas waxaa looga tashanayey loogana arrinsinayey sidii horumar iyo baraari lagu gaarsiin lahaa muslimiinta ku nool waddamadaas aan soo sheegnay waxaana marka la isku eego dadaalka socda masaafada la jaray iyo wacyiga hoggaanka mujaahidiinta ay ummaddu filan kartaa khayr iyo sarakac sannadaha dhow ee soo socda sidaas waxaa sheegaya aqoon-yahanada muslimiinta ee fikradahooda ka dhiibtay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika من جبان أو مزايد من جبان أو مزايد فانظروا كم صار منا يفزع الكفار جبنا كم دحرنا xubnaha ka soo qaybgalay shirkaas waxaa ku jiray wufuud muhaajiriin ah iyo dad ka yimid dhulka n f d waxayna tallaabadaas muujinaysaa miisaanka uu lahaa shirkaas iyo in muslimiinta bariga afrika ay ajiibayaan baaqii hoggaanka mujaahidiinta ee ahaa inay fadhiga ka kacaan heeryada gumaysigana iska dulqaadaan
fariinta afaraad waxaan u diraynaa walaalaheenna muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga afrika gaar ahaan kenya etoobiya iyo muslimiinta ku dhaqan afrikada dhexe waa la soconnaa dhibaatada gumaysiga iyo dulmiga arxandarrada ah ee ay gaaladu idinku hayso waxaan la damqanaynaa xanuunka aad la damqanaysaan insha allahu mujaahidiintu marna kama gaabin doonaan inay intii awooddooda ah idin garab istaagaan idiin aaraan cadowgiinnana xanuunka geyrada ay dhadhansiiyaan bicawnillaahi wa quwatih ma ilaawi doonna dhiigga culammada muslimiinta ah ee lagu daadiyey waddooyinka mombaasa sida sheekh cabuud roogow iyo sheekh abubakar makabuuri iyo sheekh abunusayba samiir khaan iyo kuwo kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu garanayo cid weliba oo cadowga ka tirsan ama ku gacansiisay dilalkaas iyo tacadiyadaas hadaf ayuu inoo yahay beegsigiisa xisaab adag ayaana sugaysa wakhti dhow aan dheerayn biidniillaah kaalintiinna jihaadka qaata dhallinyarada u soo dira xarumaha tababarrada waxaan idinku baaqaynaa inaad soo hijrootaan ajiibtaanna qowlka allah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi ittaaqaltum ila alard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون muslimiinta ku nool bariga afrika waxaan ugu baaqaynaa inay hubka qaataan bartaanna funuunta dagaalka qaybihiisa kala duwan sida xarbul cisaabaadka dhallinyaradoodana waxaan leeyahay laaya gaalada idiin dhow waxba hawla harina toorrey qofkii ku dili karaa ama faasa ku dilo gaari qofkii jiirsin karana ha jiirsiiyo meeshaad ku aragtaan ku baagsada howlgalladiinna rabbi u kaashada qarsoodidana ku dadaala ahdaaftana si gaara u xusha tajaarubtana ka faa'iidaysta barakadeedana waad arki doontaan في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد فكفى بالله شاهد
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhowxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gudubnay waxaa weli idinku soo maqan qodob uu ka mid yahay guddiga masjidka alhuda oo uu dhismihiisu ka socdo degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe oo dalbaday in muslimiinta ay ku deeqaan lacago masjidkaas lagu taakuleynayo balse markaan aynu aadno dhanka iyo waddanka maraykanka cudurka koronafirus ayaa waxa uu dhacay maraakiibtii dagaalka ee dowladda maraykanka markab lagu magacaabo u s s theodore rosevelt oo dhex yaalla badda atlantica oo ay ku jiraan afar kun oo askari oo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ayaa waxaa ka dhex dilaacay cudurka koronafirus ee halakeeya waddamada gaalada cudurkan ayaa waxaa la sheegay in durbadiiba uu ku dhacay boqol askari oo ka mid ah afarta kun ee ciidamada maraykanka ee ku jira gudaha markabka kabtanka wadaha ka ah markabkan oo soo gudbiya calaacal daran ayaa waxa uu sheegay in xaalad halis ah ay ku jiraan haddii aysan dowladda maraykanka ah ka soo gaarin waxaa sidoo kale jira maraakiibta lagu magacaabo gujiska oo ku hoos jira badda hoosteeda kuwaasoo iyana la sheegay in qaar ka mida ciidamada maraykanka uu kula dhacay cudurka koronafirus dhanka kale waxaa la shaaciyey tirada guud ciidamada maraykanka ee uu ku dhacay caabuqa koronafirus oo tirada guud waxaa lagu sheegay inay ka badan yihiin kun iyo afar boqol oo askari kuwaasoo la ildaran caabuqa koronafirus dhanka kale afar labaatankii saaci lasoo dhaafay dalka maraykanka caabuqa koronafirus waxaa ugu geeriyooday dad ka badan sagaal boqol iyadoona hadal calaacal ah uu ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku sheegay in waddankiisa uu maalmaha soo socda halis daran geli doono haddaan si ka kooban u egna tirada caabuqa waxaa ugu horeeya dowladda maraykanka oo wuxuu ku dhacay dad ka badan boqol sagaashan iyo kow kun oo qof waddanka talyaaniga waxaa isna la ildaran dad ka badan boqol iyo toban kun waxaa sidoo kale ku soo xiga dalka sbain boqol iyo laba kun ayaa isna la ildaran jina ayaa ku soo xiga siddeetan iyo kow kun ayaa la ildaran waddanka jarmalka ayaa ku xiga toddobaatan iyo shan kun ayaa la ildaran dhimashadana waxaa weli ugu sarreeya talyaaniga oo waxaana ka soo daba dhow dalka sbain oo talyaaniga wuxuu marayaa saddex iyo toban kun dadka u dhintay halka waddanka sbainna dadka u geeriyooda ay kor u dhaafeen sagaal kun oo ruux فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka dhowxa waraysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa walaayadii islaamiga ee mudug ayaa soo dhoweysay shirkii dhowaan lasoo gebagabeeyey ee looga hadlayey aayaha jihaadka bariga afrika sheekh xasan nabi xamse waaliga walaayadii islaamiga ee mudug ayaa bogaadiyey shirkan wuxuuna sheegay inuu ku soo aaday xilligii loo baahnaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah tabaaraka watacaala aan macdalinina uma hagaanka sare ee jihaadka geeska afrika iyo maktabka siyaasatu walwalaayaad ee soo abaabulay kulankii ballaaraa ee ay ka qayb galeen raggii kala duwanaa ee nuqubada lahaa ee qiyaadada lahaa ee bulshada qaybaheeda lahaa ee culummada lahaa ay ka qayb galeen kulankaasoo runtii saameyntiisa lahaa aadna u ballaaraa kuna soo beegmay waqtigii loo baahnaana kusoo beegmay runtii kulankaasi wuxuu ahaa mid qulubta muslimiinta ay ku qalbi qabowsatay waana soo dhoweynaynaa annaguna ka walaaya ahaan walaayada mudug waan soo dhoweynaynaa waan soo dhoweynaynaa wixii ka soo baxay ee lahaa fadwadii culummada ee lahaa ma garanaysaa ee bayaankii xarakiga ahaa ee kulankaa ka soo baxay waan soo dhoweynaynaa waana fulinaynaa waxaa la dhihi karaa gaaladu waa ku fashilmeen hadafkoodii ay ku doonayeen inay ku burburiyaan islaamka iyo umuurihiisa inay ku burburiyaan inay magaranaysaa khayraadka geeska afrika ay ku bililaqaystaan taa waxaa la dhihi karaa waa ku fashilmeen allah baana ku mahadsan annaguna waxaan leenaha muutu baqaydukum caradiina la dhinta mujaahidiintuna maanta waad arkaysaa meeshay doonaan ay ku shirayaan meeshay doonaan ay isku abaabulayaan hadafka ay rabaanay beegsanayaan hagaanka ayagaaba hayaa la dhihi karaa hagaanka ayagaaba hayaa la dhihi karaa bal gaaladu maanta waxay taagan yihiin argagax iyo kala carar iyo xaggey soo marayaan xaggee nagala jiraahay marayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taa marka gaaladu waa ku jabeen waa ku hingoobeen waa ku fashilmeen alxamdulilah ilahay baa ku mahadsan kulankii looga hadlayay jihaadka geeska afrika bayaanka soo baxayaan horta qayb ka nahay waxaan nahay qolada ugu horeyso biidnillaahi fuli doonto bayaankaas fuli doontaan nahay waxaana ugu baaqayaa reer mudug bulshada reer mudug waxaan ugu baaqayaa dalkan waa lagu soo duulay in la bililqaystaa la doonayaa cadowga horarka ah oon bad reebayn oon birin reebaynin oo diinla dirirka ah iyo kuwa ma garanaysaa dabadhilifyada u ahee u nusraynaya cadowgooda u nusraynayo intaba waxaan leeyahay ka digtoonaada cadowgiina ka foojignaada ka digtoonaada diintiina ilaashada deegaankiina ilaashada dadnimadiina ilaashada sidaasaan leeyahay jazaakum allah khayran فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ayaan ku sii dhownahay guddiga masjidka alhudaa uu dhismihiisu ka socdo degmada saakow ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxay dalbadeen in dadka muslimiinta ah ay qayb ka geystaan sidii masjidkaas dhismihiisa loo dhammaystiri lahaa guddigan oo qaybo kala duwan ah ayaa la hadlay raadiyaha alfurqaan sheekh cabdirasaaq aan ku hormaraya oo guddiga masaajidka gudoomiye ka ah sheekh cabdirasaaq kusoo dhowow idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan haye bal ka war xaggee waxay idin marayaan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin in sha allahu tacala kusoo dhowahay masaajidka alhudaa oo ku yaalo degmada saakow muddo hadda laga joogo saddex bilood afariyo tobankii bishii shanaad kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada marka aheyd ayaa la fadhiistay dadweynaha iyo insha allahu tacaalaa culummada waxgaradkao dhan baa isku yimid baahi jirtay oo markaa masaajidka loo arkay masaajidka inuu yeryahay oo ciriiri u yahay masaajid oo duruus ay ka socoto wakhti kastaba ayaa waxaa la isla qaatay in masaajidkii dib loo dhiso oo la habeeyo halkaas ayaa insha allahu tacaala maalinkaas waxaa laga aasaasay guddigii masaajidka ka howlgeli lahaa guddigii ilaahay fadligiis waxay iga dhigeen aniga miskiinkan iska daciifka ah inaan oday ka noqdo markaas muddadaas kadib insha allahu tacaala waxaa bilownay markiiba inaan muslimiinta isku wacyigelino o iskugu yeerno waxaana noo qabsoomay masaajidkii horta inaan duminno asagii oon cabirno cabirkiisii marka haddii ilahay ku leeyay intii mitiro aan ku soo zaa'idinno oon awal dhisnayn kadib insha allahu tacaala waxaan maadaama oo haddii ilahay ku leeyay waqti xilli roobna unagu soo dhowaa waxaa la isla qaatay bal qalabkii iyo sidii loo diyaarin lahay iyadoo weliba lacagba annaan gacan ku haynin taasoo markaa muslimiintaan u bandhignay in aan u soo qaadno qalabkii oo sideyn ahaan horumaris aan u soo qaadno qalabkii hadda uu noo diyaaryahay shimiitadii alwaaxdii iyo berihii ay diyaar noo yihiin dhowaanna aan sugayno dadkii injineeriintii iyo fuundiyadii oo masaajidka dooxi lahaa oo dhismihiis bilaabi lahaa marka masaajidkaas hadda waa noo dunsan yahay hawshu halkaas ayay hadda noo maraysaa wakhtigan xaadirka ah insha allahu tacaala saasoo tahay marka muslimiintuna inay ka qayb qaataan insha allahu tacaala mid aan rajaynayno way inala garabgeli doonaan qarash maxaad haysataa maxaase idan ka dhiman qarashka waa bilow baanahay hadda insha allahu tacaala intii hadda ilaa iyo intii weliba yabo hadda uu socday lacag ilaa labaatan iyo sagaal kun oo dollaro bilow ayaa noo soo bilaabatay insha allahu taala wax kalena waan rajaynaynaa intaas ayay hadda noo maraysaa oo intii lacagta lagu qiyaasinay ilaa boqol iyo wax dheeri inuu galayo ayaa masaajidka lagu qiyaasay boqol kuna dolar iyo ka badan boqol iyo ka badan inuu galayo masaajidka lagu qiyaasay wax hadda gacanta noo soo galeen aad bay u yar yihiin waa sagaal iyo labaatan iyo wax yar oo jajab oo soomaaliya intaas ay hadda gacanteena ku jirta marka maxaad leedihiin dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta waxaan leenahay insha allahu tacaala inay nagala qayb qaataan oo inaan ugu garab celaynin oo masaajidka ilaahay nagala qayb qaataan saas ayaan insha allah ka codsanaynaa ilaah idinkiisa aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq oo maaragtay madax u ah guddiga dhismaha masaajidka huda ee magaalada saakow nabadoon maxamed jimcaale ayaa iga soo hormuuqda nabadoon adigu odayaashii dhaqankaad matalaysaa maxaad ka leedahay arrintan dhismaha masaajidka oo hadda maaragtay sida sheekhu noo sheegay qarash badan u baaha bismillaah waxaan leeyahay ilaahay ha idiin barakeeyo waxaad haysataan fursad ballaaran annagu aniga culummo maahay fursad ballaaranaad haysataan waxaad haysataan xoolo waxaad haysataan caafimaad waxaad haysataan nabad waxaad haysataan nolol waxaa idinka dambaysa dhimasho waxaad tegi doontaan adinkoo qaawan ilaahay hortiis maantana fursad aad janno ku heshaanaad heli kartaan intaad toobad keentaan waxaan rabaa inaan maanta idinka baryayaa annaga guddigaana iyo dhammaanteenna ajar ku helno adinkuna aad janno heshaan ilaahayna kulligayn raalli naga noqdo waxaan doonayaa inaad wixiinna wax ka bixisaan oo aad garab taagtaan masaajidka ilaahay oo dunsan inaad dhistaan oo si fudud aad ku kala hormartaan si aan lagaaga hormarin boqol kunoo doolar wax qiimaa male oo islaam gacantii ku jirta oo maanta soddon kunoo doolar wax u dhow laga hayo toddobaatan iyo jarjar baa dhiman marka waxa weye hantida ilaahay idin siiyey bixiya oo waxaad yeeshaan ilaadinkiisa ilaahay darta u bixiya oo gurigii ilaahay ilaadinkiisiiya allah idin abuuray allihii idin abuuray maalka idin siiyey cimriga idin siiyey nolosha idin siiyey nabadda idin siiyey idin dilaya qiyaamo idin la xisaabtamaya ka xishooda gurigiisa dhisa wuu dunsan yahay wuuna dhismi doonaa nin walba oo warkayga maqlaya ama afkayga ama garanaya waxaa leeyaha ka qayb qaado adiga oo ilaadinka ilaahay u dhowaanaya xoolo xalaalana haysta masaajidka ilaahay dunuubtaada dembiga korka kaa saaroo tirada ka badan lagugu dhaafo waxaan leeyahay jeebabka guddiga u soo buuxiya si ay u dhammaystiraan si fudud masaajidka ay ku dhisaan sidaas ayaan leeyahay adeer magarad aad baad umahadsan tahay wadaad kale hortayda ka soo muuqda ee magacaaga kuusow cali kuul ganacsatada degmada saakow guddigana ka mid ah waaya kuusow soo dhowow maxaad ku daraysaa
anoo ku hadlaya magaca ganacsatada degmada saakow ahna ganacsatada degmada saakow guddigeeda haddana aan ku jiro guddiga masaajidka uu dhisayo waxaan leeyahay ganacsatada degmada saakow iyo nabwaaxaygeeda ma altuulooyinkeeda in ay ka qayb qaataan dhisidda masaajidkaasi alhudda oo muddo hadda muddo yar laga jiro aan duminay haddana dhisidiisa aanu diyaar u nahay xitaa qalabkiisa maaragtay dhisidda maaragtay uu diyaar yahay sida maaragtay shamiidadii alwaaxii feeradii iyo shay walba uu diyaar uun loo yahay qaarnadeen aan ku soo qaadanay inta kalena weliba maaragtay macnaha aan xoogaa aan iska bilownay haddana aan sugayna injineeradii iyo fuundiyaashii ay dhisi lahaayeen waxaan ganacsatada degmada saakow iyo nawaaxigeedaba aan ku boorinayaa in ma aragtay maanaha ay sidii masaajidadii hore sida axmar masjidul axmar iyo masjidul xamsa ay uga qayb qaateen si ka sii ballaaran ay uga qayb qaataan ayaan ku baraarujinayaa aad baad umahadsan tahay intaas kadib sheekh fu'aad maxamed khalef oo ka mid a culammada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay fadliga ay leedahay in qofka muslimka ah uu dhaqaale ku bixiyo dhismaha masjid isagoona intii hore u baxsatay ku bogaadiyey waxaa nala jooga sidoo kale sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culammada diinta islaamka sheekh fu'aad kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad nooga hortaa fadliga ay leedahay in dhismo masaajid xoola lagu bixiyo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd awalan fadliga ay leedahay gurigi allah kiisa in la dhiso oo masaajid la dhiso fadliga wax lasoo koobi karo ma ahan masaajidu waa biyuutullaahi caza wajal alla wuxuu yidhi subxaanah wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada allah isagaa sheegtay wa ana almasaajida lilaah masaajidda allah iska leh waa guri alle uu leeyahay saas daraaddeed masaajidu waxaa dhisa mu'miniinta waxaa camira mu'miniinta waxaa xoolo ku bixiya dadka mu'miniinta ee allah rumaysan aakhirana rumaysan alla subxaanahu wa tacaala fii kitaabiilcasiis wuxuu ku sheegay gaaladu masaajidu ma dhisaane waa dumiyaan alle wuxuu sheegay kuwa camiraya inayna gaalada ahayn ee alle subxaanahu wa tacaalaa dadka mu'miniinta ah ee aakhiro rajo ka qaba in alle naxariistiisa ay u tagaan kuwa ayaa masaajida dhisa alla wuxuu yidhi subxaana isagoo ka warramaya mushrikiintu inayan ahayn kuwa masaajida gaalay annaga xoole kama sugayno inay masaajida noo dhista kama sugayno alle wuxuu yidhi subxaana maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allah shaahidiina cala anfusihim bilkufr ulaa'ika xabidat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun alle wuxuu yidhi subxaana maa kaana lilmushrikiina gaalada mushrikiinta ma ahaanin an yacmuruu masaajid allah masaajidda allah inay camiraan camirkana waxaa ugu horeeya horta in la dhiso masaajidka mu'miniinta wax goormay isku imanayaan goorma alla la caabudayaa meeshii alla lagu caabudi lahaa in la dhiso shaahidiina calaa anfusihim bilkufri alle wuxuu naftooda ku gaalimo xukminayo masaajid alle kuwa dhisayo camiraya ma aynan ahaanin ulaa'ika xabidat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun acmaashoodana waa burtay gaalo naartana waa ku waaraya yaa camira marka masaajida yaa dhisayo allah baa ka warramay subxaana inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi alaakhir waaqaama alsalaata waaata azakaa walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin alle wuxuu yidhi subxaana inamaa yacmuru masaajid allah waxaa alle ku xasriyey masaajidda alle wax un camira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhir qofka allaah rumeeyey aakhirana rumaysan qofka maanta masaajidka wax ku bixinayo allah buu rumaysan yahay jala wacalaa markaasuu wuxuu rajaynayaa maalinta aakhiro alla inuu abaal mariyo wa aqaama asalaata wa aata azakaa walam yakhsha ila allah dadkaas weeye dadka masaajidda dhisayo dadka salaada ooga oo sakada bixiya alla mooye cid kale aan ka cabsanaynin facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin casaa qur'aanku hadday ku timaada ibnu cabbaas wuxuu yidhi xaqiiq weeye maha casadii malada ahayd facasaa ulaa'ik kuwa waxaa xaqiiq ku ah alla baa odhanayo an yakunuu min almuhtadiin kuwa hanuunsan inay ka mid yihiin nin kasta oo hal doolar ku bixiya guriga allah alla dartiina u bixiya aakhirana alla ajar kaga rajeeyaayey fa casaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin wuxuu soo gelayaa kuwa allah uu ku tilmaamay inuu ka mid yahay kuwa hanuunsan alla subxaanahu wa tacaala fii suurati nuur wuxuu ku tilmaamay guryaha alle dhisidda la dhisayo iyo koryeelidda la koryeelayo mu'miniinta u taagan arrinta alla wuxuu yidhi subxaana fii buyuutin adina allaahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilquduwi walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waiqaami alsalaati waiitaa'i alzakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar alla wuxuu leeyahy subxaana fii buyuutin adina allah guryo uu alla idmay an turfaca in la kor yeelo wayudkara fiiha smuhu magaciisana allah lagu xuso guryaha marka yaa kor yeelaya yaa dhisayo yaa magac alla ku xisayo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay yusabixu lahu fiiha bilquduwi walaasaal aroor iyo galab iyo habeenba allah lagu weynaynayaa oo lagu hufayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikriillah guryaha alla waxaa dhisayo oo alla ku xusayo oo alle ku weynaynayo oo alle ku caabudayo rijaalun rag laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikriillaah aynan ka mashquulinaynin ganacsi iyo beyc dikriga ilahay ka mashquulinaynin oo xoolahooda alle hortii ola baxayo wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaa salaada oogayo oo maalkooda zakada ka bixinayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maxay dadkan masaajidda alla u camirayaan maxay xoolahooda ugu bixinayaan waxay ka baqayaan maalinta qiyaamo maalintaasoo alla uu ku tilmaamay maalin quluubta iyo indhuhu ay gedgadoomayaan dhibaatada iyo culayska jiro waxaa weeyaan nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay mu'minku maalinta qiyaama sadaqadiisu hargalayaa maalin aan har lahayn nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidu cuhmaan ibni cafaan qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam man banaa lilahi masjidan bana allahu lahu beytan fi اljanna allah ninkii masaajid alla dartii ugu dhisa bana allaahu lahu baytan fi ljanna allaah guri jannaad buu u dhisayaa war xoolihiinna janno ku iibsada oo raalli ahaansha alla ku iibsada qofkana waxaa weeyaan sadaqadu yaraan ma leh wax alla wuxuu baxsado baa alla u barakaynayaa oo cadaabka alle kaga badbaadinayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa buyuudda masaajidda waa axabu albilaadi ila allah dhulka meesha u khayr badan waa masaajidda weye axabu albilaadi ila allaahi masaajiduha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka alle wuxuu ugu jecel yahay masaajidda waa guri uu allow leeyahay wa abqadu lbilaadi ila allaahi aswaaquha dhulka meesha alle ugu cara badanya waa meesha suuqa ahoo qaylada iyo buuqa ay ka jirto meesha dhulka la jecel yahay masaajidkii waa la duumiyey waxaa lagu xisaabtamayey jaabka muminiinta lagu xisaabtamayey maal badanna hadda waa la helay intii wax baxsatay allah waxaan u weydiinaynaa inay maalinta qiyaamo sadaqa ay harsadaan oo alle ugu dembi dhaafo uu jannadiisa allah ku geliyo dadka muslimiintaee dib dambe xolo bixi doonana allah waxaan u weydiinaynaa allah inuu naxariisto oo masaajidkaasoo taagan oo dhisan oo qurux badan allah inuuna tuso beledkeennan kan ah iyo bilaadda muslimiinta ay gacanta ku hayaan dhammaantood cadowga allah subxaanahu wa tacaala allaha nooga difaaco beled aamin ah beledkan saakow allah ka dhigo bilaadda muslimiinta oo dhanna bilaad aamin allah ka dhigo dhulka gacanteenna ka maqanna allah waxaan weydiisanaynaa inuu baytulmaqdis ay ugu weyn tahay inuu muslimiinta alle gacantooda ku soo celiyo gaalada cudurkan maanta ku dhacay aan maqlayno oo koronaviruska la leeyahay allah waxaan ka rajaynaynaa oon ka baryaynaa inuu weliba maraykanka u weyn yahay cudurka alla inuu ku faafiyo wax dhintay iyo wax kici waayey iyo wax baabaay allah gaalada inuu ka dhigo hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu
lambarka ee gudiga hadaad noo sheegto insha allahu tacaala lambarka gudiga oo masaajidkuu iska leeyahay akoonna waa leeyahay insha allahu efi balasna waa leeyahay marka efi balaska insha allahu tacaala lambarka efi balaska waxaa waaye furaha waa shan wey konton iyo haddii laga kuuran yahay toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan akoon lambarna waa leeyahay masaajidka insha allahu tacaala waa soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed furaha oo efi balaaska waxaa waaye waa furaha waa shan konton iyo toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan furaha waa shan konton iyo toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan waa efi balaaska akoon lambarna waxaa waaye soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى intaas ayaan dhegaystayaal caawa barnaamijka kusoo gebagabaynaynaa intii uu socday waxaa igala qaybgalay wariyaasheena salmaan axmed iyo cabdulaahi yaasiin jaamac barnaamijkan mid lamida intaaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السلام